أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saacadda istuudiyaheena waxay tilmaamaysaa siddeedda subaxnimo oo gow ah waa subaxnimo axada oo ay taariikhdu ku aadan tahay kow iyo tobanka bisha dulqacid ah sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana saakay kuwooda ugu waaweyn ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar dhabagal ah u dhigay kolonyo cadowga allah ka tirsan oo ku socdaalayay qeybo ka mid a wilaayada shabeellada hoose wilaayada islaamiga hiiraan ayaa gurmud ballaaran gaarsiisay qoysas boqolaal ah oo ku dhaqan degmada ceel cali kuwaas oo ay guryahooda ugu soo galeen daadad xoogan oo ka dhashay roobabka xilliga goga ugu yaraan toban ruux oo itoobiyaan ah ayaa macluul daran ugu dhintay deegaanada uu ka howlcayo dagaalada u dhexeeya qowmiyadaha amxaarada iyo tigreega ee waqooyiga dalka itoobiya kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo culimaa-udiinka wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayadaas madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa safar qarsoodi ah ku tagay dalka kenya xilli uu murtad xasan garguurte uu shaqo maalmeed ka dhigtay baacinta khayraadka dalka soomaaliya عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweyna haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar dhabagal ah u dhigay kolonyo cadowga allah ka tirsan oo ku socdaalayay qeybo ka mid a wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saqdii dhexe ee xalay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya wadada xiriirisa degmooyinka afgooye iyo wallaweyn ee wilaayada shabeellada hoose kolonyada murtadiinta ee kamiinka loo dhigay ayaa sahay u waday saldhigga balidoogle waxaana jirta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo murtadiinta lagu soo gaarsiiyey weerarka dhabagalka ah waxaana inta la xaqiijiyey mujaahidiintu kamiinkaas ay ku gubeen gaari nooca raaxada ah warkaas aad maqlayseen waxa uu ahaa dhegeystayaal macluumaadkii aan idinka siinaynay kamiinkii barakaysnaa ee xalay mujaahidiintu ay u dhigeen cadowga allah markan iyo hiiraan wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa gurmud ballaaran gaarsiisay qoysas boqolaal ah oo ku dhaqan degmada ceel cali kuwaasoo guryahooda ay ugu soo galeen daadad xoogan oo ka dhashay roobabka xilliga guga walaalkay nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya iyadoo dhowaan roobab daadad xogan wata saameynna ku yeeshay dadka iyo gaadiidka ay ka da'een ee degmooyina deegaano dhaca wilaayada islaamiga hiiraan ayaa waxaa degmooyinka sida gaarka ah daadadka roobabka saameynta xooggan oo ku reebeena ka mid ah degmada ceel cali ee galbeedka wilaayadii dhacda daadadka roobabka ayaa godoomiyey degmada waxayna boqolaal qoys oo ku qasbeen inay guryahooda ka barakacaan kadib markii daadadka roobabka ay guryaha ugu soo galeen wilaayada islaamiga hiiraan ayaa gurmad ballaaran oo raashin ah gaarsiisay laba boqol oo qoys oo ka mid ah bulshada degmada celcali kuwaasoo si gaar ah u saameeyeen daadadka roobabka nabadoon cali maxamed saabuun abu caaisha afhayeenka nuuqabada wilaayada islaamiga hiiraan oo goobta raashinka lagu qaybinayay ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey gurmadka wilaayada hiiraan ay gaarsiisay bulshada degmada ceelcali waxaan taagannahay hadda ku sugannahay ceel cali walaayada hiiraan waxaan rabnaa dadka walaalaheena ee muslimiinta ah oo ay barakiciyeen biyaha daadadka inaan maaragtay u qaybinno raashin iyo agab ay sida maaragtay bariiska sokorta burka sandarawadaha ama sansiiriyaasha siday soomaalida u taqaano iyo caaga iyo saliib insha allahu tacaala nicmadaas ama raashinkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana siiyey allaha subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan mahad aan la soo koobi karin raashinkan lagama keenin hay-ado gaalo sida united nation qaramada midoobay w f d faw lagama keenin insha allahu tacaala waxaa arrintaas juhdi fara badan geliyey mujaahidiinta bariga afrika oo mas-uulka ah dadka muslimiinta ah ee maaragtay ku sugan walaayooyinka islaamka qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada ceel cali ee gurmadka ballaaran la gaarsiiyey ayaa kaga mahad celiyey wilaayada gurmadka la soo gaartay aniga magacigaas waa cabdisaleemaan oo joogda madacalcali ee maanta waxaa waaye lagu qaybi haaf bariisa haaf burax haaf safara laga cashkiriida laga siyeeryaala ee lagula siiyey meeshaas ee degmada calcali walaalihii macnaha maanta intaas i siiyey ajir xasanaad allah ka siiyo magacayga waxaa la yidhaha saa'id maxamed moode waxaan deganahay degmada ceel cali waxaana qabsaday fatahaad biyo barakac ah biyahaasna waa noo soo gurmada walaalaha islaamka waxaana nala siiya raashiin kiis bariis ah kii sokora kiis oo baalkee bura laba caagoo saliida laba oo baalkee mara kanaaca intaasaana la siiyey waxaan ugu mahadnaqaynaa walaalaha islaamka walaalaha inoo soo gurmaday ajir iyo xasanaad allah ka siiyo bismillaah anigoo ku sugan magaalada degmada ceel cali waxaanu siiyey raashin kala duwan oo muxuuha ka mid ah bur bariis bakor saliid fiyeeriyo anagoo ku qaybiyey degmada ceel cali ka mid ah meelihii oo muxuuha biyaha ay saameeyeen oo raashinna loo ku qaybiyey ilaahay mujaahidiinta kheyran siiyo ilaahay muxuuha ee cadowga ay gacanna ay kula dagaalamayaan gacanna ay muxuuha dadka masaakiinta ay wax ku siinayaan ilaahay cadowga ha ka qabto roobkii toddobaadadii lasoo dhaafay ka da-ay bariga afrika ayaa watay daadad xoogan oo saameeyey dadka iyo gaadiidka safarka ee isaga kala goosha gobollada dalka iyo kuwa dalalka bariga afrika shukran akhuuna abushayba ugu yaraan toban ruux oo itoobiyaan ah ayaa macluul daran ugu geeriyooday deegaanada uu ka holcayo dagaalka u dhexeeya qowmiyadaha amxaarada iyo tigreega ee waqooyiga dalka itoobiya faahfaahinta warkaas walaalkan caliyare ayaa inoo eegaya dagaalka culus ee u dhexeeya maleeshiyaadka maxarada iyo kuwa tigreega ee ka socda mandiqada lagu muransan yahay ee raaya ayaa dhaliyey xaalad adag oo dhanka nolosha ah waxaana magaalooyin ka tirsan mandiqadaasi laga soo sheegaya xaalado dhimasho iyo kuwo bani-aadanimo warbaahinta maxalliga ah ayaa maamulka gobolka kasoo xigatay in dagaalada u dhexeeya labada nin maleeshiyo ay hakad geliyeen adeegyadii aasaasiga u ahaa nolosha dadka tan iyo bishii lasoo dhaafay si gaar ahna waxay xaaladahani u saameeyeen dadka ku dhaqan magaalada alamaata iyo deegaanada ku xeeran isku dhacyadu waxay sidoo kale keeneen inay kasii darto xaaladda bani-aadanimo waxaana dadka deegaanadaasi soo food saartay xaalado ay ka mid yihiin waxbarasho la-aan iyo in gabaabsi uu noqdo daryeelka caafimaadka waxaana saacadihii lasoo dhaafay nolol xumo deegaanadaasi ugu dhintay ugu yaraan kow iyo toban ruux oo itoobiyaan ah isku dhacyadani hubaysan ayaa keenay barakac dad aada u badan oo ka mid ah labada qowmiyadood kuwaasi oo lagu sheegay in ka badan konton kun oo dad rayid ah iyo mas-uuliyiin maamul waxayna mas-uuliyiinta amxarada magangelyo u tageen magaalada deriska laah alamaata ee koobo oo ku taalla gobolka amxarada shukran akhuuna caliyare kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada gado iyo culimaa udiinka wilaayadaas ayaa kusoo gabagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayadaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo hayaa walaalkeen cazaam carafaat kulankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayadii islaamiga ee gedo iyo culimaudiinka degmooyinka deegaanada wilaayada ayaa ka dhacay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada kaasoo looga hadlayay qodobo badan oo ay ka mid yihiin siraaca maanta socda ee xaqa iyo baadilka horumarinta dacwada iyo xaalufinta dhirta iyo qodobo kale ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay sheekh cabdiwaaxid isxaaq iyo sidoo kale sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimada islaamka degmada ceelcadde waxaa ku kulmay kulan tashaawuri ah wixii culammada muslimiinta ee meesha joogay iyo wilaayada gobolka gedo waxaana ay ka wada hadlayeen masaa'il badan oo aad iyo aad loo niqaashay wakhti badan loo fadhiyey laakiin waxaan ka soo qaadanayaa saddex qodob oo aad iyo aad loo niqaashay oo uu ka mid yahay sida dacwada iyo tacliinta gobolka loo hormarin lahaa meelna loo gaarsiin lahaa arrinta labaad oo iyadana aad iyo aad looga niqaashay waxa weeyaan bee-ada ee nabadguurka ku socda oo dhirtii jaritiinka la jaraya iyo xaalifinta la xaalifinayo iyo meelo aan beer noqonayno beer laga dhigayo dhirtaa la jarayo oo qaabka loo jarayo haddana qaab tijaari ah laga dhigto kenya ku socoto iyo qaabkii looga hortegi lahaa oo loo ilaalin lahaa awalan kulanku haddee kulan dad macni ah oo xaqiiqi ah ay isugu yimaadeen buu ahaa oo labadii jiha oo maanta ummad hadday rabta inay inqaadiso inqaadin lahayd ama badbaadin lahayd ay ku kulantay buu ahaa waa maamulkii ugu sarreeyey gobolka gedo iyo raggii culummada ahaa oo macniga ahaa oo joogay oo dhan oo aysan waxba ka maqnin bay ah waxayl ummadan wixii maslaxa u ah fi dunya waalaakhira iyo masiirkeeda unbuu ka hadlaya shirkaas waana shir runtii aad aad u qaybo badan oo isugu yimaadeen dadkii ahlulxalli waalcaqdi waxaana runtii laga hadlay siraaca maanta socod bayna alxaqi waalbaadil wuxuu u dhexeeyaa labadaa saf ama labadaa xisbi xisbullaahi iyo xisbu shaydaan runtii waxaan leeyahay waa shir loo baahna oo haddii wakhtigiisana dhacay wax badan oo ummadda masiiri u ah anfici doonana waxa weye way ka soo baxeen oo miri dhal ah marka aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan marka ugu faraxsannahay muctamarka meesha ka dhacay ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabada kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegado sheekh luqmaan abu anas waxaan in badan aan boorinaynaa insha allahu tacaala in ay dhacda sidaanoo kale ayadoo aaraada iyo talooyinka la badinayo ayadoo khayrka la isugu daarmayo ayadoo ummaddii waxa weeye wixii qallocda la toosinayo ayadoo waxa weeye khayrka liisuu dadaarmaya inay soo laalaabataan arrinkanoo kale aad baan u jecelnahay duulaanka iyo ujeedka gaaladu wou iska cadyahay ummadda waxaannu leennahay xaqa waa cadyahay baadilkana wuu cadyahay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay liyahlaka man halaka can bayana wa yaxya man xaya can bayana yacni dariiqa sidaas uu caddaaday dariiqaas cad oo maanta waxa weeyaan cadowgu hormuud u yahay intaas ayada halafool u jigsanaado ummaddana taxdiir ha ka qaadato waxaannu leennahay arrinkaa waa arrin adag waana soo laalaabtay culammadana way ka hadleen maantana waxaad moodaa arrinta sidii hore gaalnimo oo waxaa weeyaan gaalnimadii hore ka bedelan tii hore waa la dareemi jiray laakiin midda tan hadda waa mid qarsoon waayo oo laguu qarinayo dhaqaalaa laguu soo gelin waxaa weeyaan codkaa laguu soo gelin iska ilaali gaalnimadaas aan ka digtoonaanno ilaahi subxaana wa tacaalaana aan ka baqno subxaana wa tacaala kulankan ballaaran oo u dhexeeya culimadiinka iyo wilaayada islaamiga hegado ayaa qayb ka ah kulamada ballaaran ee wilaayada ay la yeelanayso qabaa'ilada kaasoo looga arrinsan garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika shukran akhoona cazaam ugu dambeyntiina madaxa kooxda hirdada soomaaliya ayaa safar qarsoodi ah ku tegay dalka kenya xilli murtad garguurta uu shaqo maalmeed ka dhigtay beycinta khayraadka dalka soomaaliya cabdilqani moxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya safarkan hogaamiyaha kooxda ridada oo noqonaya midkii saddexaad oo uu bil gudaheed ku tago dalka kenya ayaa la sheegay inuu salka ku hayo heshiisyo uu la soo geli doono madaxweynaha dalka kenya ilawareedyo ku sugan nairobi ayaa warbaahinta u sheegay in safarka murtad xasan sheekh uu salka ku hayo heshiisyo dhanka ganacsiga iyo amniga ah oo uu la saxiixin doono william ruto hogaamiyaha kooxda ayaa kenya kula jiro heshiisyo ku saabsan maandooriyaha khaadka oo maalin waliba lagu soo fataho magaalooyin dhacaha koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in garguurta uu nairobi kulamo qarsoodi ah kula yeelan doono saraakiil caddaan amerikan ah kuwaas oo gacanta ku hayo shirkado dhanka amniga ka shaqeeya maamulka villa soomaaliya ayaa cabsi ka qaba in marka ay ciidamada shisheeyaha atmis isaga baxaan soomaaliya ay ciidamada shabaabul mujaahidiin la wareegaan magaalooyin muhiim ah dowladda kenya ayaana ka mid ah dowladaha ciidamadeedu duulaanka saliibiga ah ku joogaan dalka soomaaliya shukran akhoona cabdilqani warbixintiisaas dhegeystayaal waxay u dambeysay warkeenii subaxnimo ee saakay taniyo kulantideena dambe warkan la mida intaynu ku kulmi doonno dhegeystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir